wafuudda israel ayaa sabtidii kasoo laabtay wadahadaladii nabadeed ee ka dhacay magaalada baris halkaas oo jimcihii ay kula kulmeen dhexdhexaadiyaal ka socda qatar masar iyo maraykanka kuwaasoo hore u guulaystay xabadjoojintii bishii novembar xilligaas oo tiro badan oo maxaabiis ay xamaas haysatay lasii daayey kuwaasoo lagu badashay maxaabiis falastiiniyiin oo israel u xirnaa golaha dagaalka israel ayaa sabtidii kulan yeeshay si ay warbixin uga dhegaystaan kooxda wadaxaajuudyada sida uu sheegay tazaji hanagabi oo ah la taliyaha amniga qaranka waxay u badan tahay inay jirto meel lagu dhaqaaqo heshiis ayuu u sheegay tv-ga m news isagoo aan faahfaahintaasi ka badan bixinin sida ay ku warantay wakaalada warar k f p israel waxay doonaysaa in la sii daayo dhammaan lahaystayaashii lagu qafaashay weeraradii toddobadii oktoobar oo ugu horeeyaan haweenka laakiin hanagbi waxa uu intaasi ku daray heshiiska noocani micnihiisu ma ahan in dagaalku uu dhammaaday waxaa kale oo uu tilmaamay in israel aysan aqbali doonin heshiis kasta oo dhex mara maraykanka iyo sacuudiga oo ku aadan dowladnimada falastiiniyiinta warbaahintu waxay sheegtay in wakiilada falastiiniyiinta oo qorshahan la arkay ay iska diideen qayb ka mid a qorshahan ayaa sidoo kale kasoo horjeeda waxay washington u rajeynayso gobolka kaas oo ah xal laba dowladood oo ay ku lug leedahay dowlad madax bannaan oo falastiiniyiintu ay leeyihiin kumanaan kun oo qof ayaa heegun ugu jiray lahaystayaasha waxaana sabtidii magaalada tel aviv ay ka dhigeen mudaaharaadyo looga soo horjeedo dowladda halkaas oo boliisku ay sheegeen in ilaa shan qof ay u xireen dhaqan xumo xamaas ayaa horey u sheegtay inay sii dayn doonto boqol iyo soddonka qof ee horey ay u qafaasheen haddii kumanaanka falastiiniyiinta ay u xihan israel lasii daynayo islamar ahaantaasina ay israel joojiso duulaanka gaza kaasoo saraakiisha caafimaadka ee gobolka ay ku sheegeen in lagu dilay ku dhowaad soddon kun oo qof milatariga israel ayaa sheegtay sabtidii in dhimashada hal askari oo lugta ay ka dhigayso khasaaraha ciidankooda dagaalka gaza kasoo gaaray laba boqol soddon iyo sagaal qof israel ayaa sheegtay in ay dishay ilaa iyo laba iyo toban kun oo dagaalyahanada xamaas ah